أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee faafareebka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo xukun xaduridda ah ku fulisay koox jawaasiis ah oo la shaqaynaysay sirdoonnada cadowga xukunkaas oo faahfaahsan ayaan caawo idiin haynaa tartanka dugsiyada qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah oo ku soo idlaaday degmada buulafulaah ee wilaayadda islaamiga ah ee baay munaasabaddaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa xalqadii labiyo tobnaad ee xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa habeennimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan fagaaro ku yaala magaalada kuunyo barrow ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose ay xukun xaduridda ah ku fulisay koox jawaasiis ah oo ka koobnaa lix qof kuwaas oo ahaa cadow la shaqaynayay sirdoonnada shisheeyaha ee weerarada ku soo qaada wilaayaadka islaamiga ah haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah koow cali ibraahiim cabdi oo loo yaqaano cali yuuqow da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro ka dhacay walaayada jubbada hoose gaar ahaan nawaaxiga kismaayo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali ibraahiim cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista jubbaland sannadkii labakuntobaniyosagaalka ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay xilliyo kala duwan siddeed murtad oo ka tirsan murtadiinta jubbaland waana ka aqbalay intaas kadib waxay ii direen in aan macluumaad ka keeno mujaahidiinta waxaana u qaabilsanaa xagga sahanka sidoo kale waxaan u sahmin jiray jidadka tuulooyinka iyo meelaha aan ku tuhmaayo inay deggan yihiin mujaahidiinta waxaana ka gudbiyey macluumaad badan sidoo kale waxaan ka qayb qaatay xogta toone saddex weerar soona sallaxay kana kala dhacay meelo kala duwan soona qaadeen murtadiinta mid ka mid ah weeraradaas waxaa looga furtay gaariyo caasi ah muddada aan la shaqaynayay waa afar sanno waxaa la isoo qabtay anigoo shaqadaas ku jiro dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago yaryar eedaysanaha labaad waa idriis cali xasan kuusow da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland una gudbin jiray xogta mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana idriis cali xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay murtadiinta jubbaland waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xuseen afjabey oo ka tirsan murtadiinta jubbaland wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno ciidanka mujaahidiinta intaas kadib xogaha aan u gudbiyey cadowga waxay kala ahaayeen kow mar ayaa waxaan ka war helay kamiin loo dhigay murtadiinta waxaana wacay xuseen waxaan ku dhahay kamiin ayaa jiro ee iska ilaaliya wayna baqeen oo ma soo bixin labo sidoo kale waxaan ogaaday kamiin loo dhigay murtadiinta waxaana ku wargeliyey xuseen oo ahaa murtadkii shaqada ii diray waxaana ku sheegay tirada ragga inay yar tahay oo toban nin aysan ka badnayn way ku soo dhiiradeen waxayna ku dhaceen kamiinkii jab ayaa ku gaaray waxaa u soo gurmaday ciidamada kenyaatiga saddex waxaan kaloo u gudbiyey saddex weerar oo kala duwan laguna qaadi rabay saldhig ay lahaayeen murtadiinta wayna fashilmeen muddada aan la shaqaynayay waa laba bilood kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha saddexaad waa cabdiraxmaan cabdulaahi faarax jacaylow da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana qayb qaatay weeraro iyo duqeymo ka dhacay walaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan cabdulaahi faarax wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayey jawaasiista maraykanka waxaa maalin maalmaha ka mid a isoo wacay jaasuus lagu magacaabo xudayfe oo la shaqeeyo maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay intaas kadib wuxuu ii diray in aan macluumaad uga keeno dhaqdhaqaaqa ciidanka mujaahidiinta waxaana u gudbin jiray macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqa aan u gudbiyey waxay gaarayaan siddeed dhacdo sidoo kale waxaan ka qayb qaatay afar duqaymood oo ka kala dhacay meelo kala duwan dadna way ku shahiideen kuwo kalena way ku dhaawacmeen annoo sidii xogta u gudbinayo ayaa la xidhay xudayfe muddada aan la shaqaynaya waa afar sano kadib anna waa la isoo qabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag yar eedaysanaha afaraad liibaan cabdi bilow da'diisuna tahay soddon iyo koob jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan b s tahriidada intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana liibaan cabdi bilow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynaya murtadiinta gaar ahaan b sta waxaa maalin maalmaha ka mid a ila soo xidhiidhay nin la yidhaahdo salaad oo ka tirsan murtadiinta gaar ahaan b sta wuxuu ii soo bandhigay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta waana ka aqbalay wuxuuna ila hadalsiiyey nin taliyihiisa ah oo la yidhaahdo cabdiraxmaan waana isfahamnay kadib waxaan bilaabay shaqadii waxaan kala qayb galay howlgallo lagu dilay laguna qabqabtay dad badan haddaan faahfaahiyo waa sida tan kow waxaan xogtooda iyo lambaradooda gudbiyey rag ka tirsan mujaahidiinta oo tiro ahaan gaaraya ilaa tobani kow qof dhammaantooda waana la lagu wada dilay duqayn iyo weeraro hal qofna wuu ku dhaawacmay labo waxaa ka mid ah dadkaas aan dilkooda ka dambeeyey gabar muslimad ah saddex waxaan farmuuqay oo xamar iyo afgooye lagu xidhay laba qof oo ka tirsan dadweynaha muslimiinta waxaana ku sheegay in ay mujaahidiinta ka tirsan yihiin muddada aan la shaqaynaya waa laba sano iyo bar shaqadan waxaan ku qaadanayay lacago aan badnayn eedaysanaha shanaad waa maxamed aadan xasan tarmuush da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta koonfur galbeed una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed aadan xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynaya jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo ufurow annagoo dhowr qof ah anigana waan ka aqbalay kadib maalin ayuu isoo wacay ufurow wuxuuna i tusiyey qalab yar oo diyaaradaha la shaqeeyo wuxuuna igu dhahay waxaa la gelinayaa meel ay degan yihiin mujaahidiinta mar kale ayuuna soo wacay annagoo dhowr qof ah wuxuu nagu yidhi cawada waxaa la qabanayaa hawshii ee diyaar noqda toddoba saac oo habeennimo markay ahayd ayaan baxnay wuxuu yidhi aniga ayaa dhigaayo ee idinka waardiye iga qabta waayahay ayaan dhahnay kadib wuxuu dhigay qalabkii oo shidan meel ka mid ah xeradii ciidanka kadibna waxaa timid diyaaraddii waxayna wareegaysay muddo isbuuca wax duqayn ahna ma geysanin kadibna way baxday qalabkii meeshii waan ka soo bixinnay intaas kadib waxaan xog ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo weerar ku ahaa goofgaduud waana laga qabsaday goobtaas murtadiinta mar kale waxaan xog ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo weerar ku ahaa shabeellada hoose muddada aan la shaqaynay waa bil intaas kadibna waa la ii qabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag dhan afartan doolar safar eedaysanaha lixaad waa cabdi naasir maxamed aadan ufurow da'diisuna tahay labaataniysagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed iyo maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdinaasir maxamed axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay jawaasiista koonfur galbeed iyo maraykanka shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay murtad ka tirsan koonfur galbeed waana ka aqbalay intaas kadib wuxuu baydhabo iga soo dhiibay hal shariixo ama qalab dhegaysi ah mid kuu ahaa ma sheegi karo wuxuu igu yidhi waxaa la rabaa in la dhigo qalabkan meelaha ciidanka mujaahidiinta ay deggan yihiin haye ayaan ku dhahay kadib waxaan jaasuusnimada u bandhigay rag saaxiibaday ah wayna iga aqbaleen iyagana waxay sii shaqaalaysiiyeen saaxiibadood aniga ayaa mas-uul u ahaa shabakadaas kadib waan isku imaannay waxaana ku tashannay in shariixada ragna geliyaan ragna waardiye ka qabtaan waxaana gelinay qalabkii goob ay degganaayeen ciidanka mujaahidiinta diyaaraddana waxay imaatay maalintii labaad kadib waxayna wareegaysay toddoba maalmood wax duqayn ahna ma geysanin kadib qalabkii ayaa hallaabay aniga oo rabo inaan u celiyo ninkii ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynaya waa saddex bilood shaqadan waxaan ku qaatay lacago yaryar xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota koow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurido ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu almaa'ida aayada konton iyo koowaad qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima waqowluhu sala allahu calayhi wasalam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحو كسبنا قلال هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم waxaanu gudagalaynaa tanfiidkii xukunkii allahu akbar
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaagweli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mu'asasada al-kataa'ib ayaa galabta gelinkii dambe baahisay qaybtii saddexaad muxaadaradii uu jeedinayey sheekh maxamed dulyadeen taqabalahullah taas oo ciwaankeeda uu ahaa watawaasow bilxaqi watawaasow bisabr haddaba muxaadaradaas iyo faahfaahinteeda waxaad ku dhagaysan doontaan inshaa allah warka subaxnimo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka tartanka qur-aanka kariimka ee dugsiyada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku soo gabagaboobay degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay tartanka qur-aanka kariimka ee taajul quraa oo u dhexeeyey dugsiyada qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa sanadkan waxaa ka soo qayb galay dugsiyo ka kala socday kow iyo toban wilaayo kuwaas oo tartankan uu ugu soo gabagaboobay degmada buulafulay xafladdii gabagabada tartankan oo si gaar ah uga dhacday masaajidka jaamaca ah ee degmada buulafulay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimmo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa xafladda lagu dahfuray ayadaha qur-aanka kariimka
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
intaasi kadib waxaa kelimaad la siiyey qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo munaasabadaasi ka soo qayb galay kuwaas oo kale ahaa sheekh maxamuud iidaale sheekh maxamed garaar iyo sheekh cabdulilaah geedkan tan baan fadhiynaa xaflad oo ikhitaam ah oo tartankii hasoo ramadaan yahay xarag shabaab mujaahidiin iyo gebagabid aan fadhiyn insha allahu tacaala taxfiid alqur'aan alkariim xifd alqur'aan alkariim inaynu hadal gaabkii kitaabka ilahay inay xifdiyaw dhanka haddii baad weydiyaw dhanka iyo jartu haddii baadas weydii hele idaa xafidta min alqur'aani fi lyowmi aayatan waaxidatan faqada leeyihi maalintii haddii alaayad bida xifdiido فسوف تحفظه في سبعة عشر سنة وسبعة أشهر وتسعة أيام ما لنتي هدي القرآن كالآية بس حفظي ذو قرآن كما يكون قدما ذي تمون إيو تلو سنة إيو تلو بلوت إيسا غالبري قرآن كي قدما ذي هالمالن آية لنك نوم يلي جارو كله هدي ما لنتي أقالتو بلو لما لبك أقالتو سادر دي لسيها وكرو قرآن كما يكون حفظي آسها تمون بلوت iyo lix bere faqadaa ku xifdigaas marka dariiqa jidka qur-aanka lixifdiga dariiqaasu dariiqaas inay marro kalaamu laxbira ala xifdiyo gaalana aragtaan geeka walaa ay diidinta mayo aha inay kitaabka ilaahan barano kitaabka ilaahan barano horse baybal iyo bakti iyo qurugahan ay wadaan markasi qur-aankan ka baran lahayni dariiq shahayne hore sii haynan dariiqaasna marneen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga maanta waxaan ku tartamaynaa qur-aanka kariimka akhriintiisa xifdigiisa barashada cilmiga iyo aqoonta ku jirto qaadashada iyo ku dhaqanka isku xukunka iyo in si walba loo hergeliyo iyo in loo dagaalamo naf iyo maal iyo wakti iyo wax kastoo qaaliya loo bixiyo annaga taasaan tartan ugu jirnaa allahna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga aqbalo guul iyo gargaarna nagu siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tartankaasi socday dadka ka qiibgalay iyo inta la socotay ee garab taagnayd miisaanka xasanaadka hanoo wada saaro adduuniya aakharaba allah nagu liibaano allah nagu badbaadiyo qur'aanka kariimkaa ehelkiisa allah naga dhigo wajazaakum allahu khayra wabillaahi tawfiiq waxaan kaloo odhan lahaa kelmad ragga da'yarta iyo hor fadhida ee kitaabka ilaahay ku tartamaysa xufaadda siqaarka ah raggan dhallinyarada ah waxaan leeyahay marka u horraysa ilaahay u mahadnaqa inuu idiin sahlay oo idiin fududeeyey kitaabka ilaahay inaad xifidaan oo barataan taa ilaahay maaragtay ugu shukrinaqa shukrinuquna ma aha inaad carabka oo ka tidhahda alxamdu lilaah ee waxaa weeye waxaa ka muhiimsan inaad ku dhaqanto waxaad baratay oo ilaaliso shayga marka hore inaad hesho oo maaragtay soo galo iyo inaad ilaaliso waxaa dhibada inaad ilaaliso maanta kitaabkii waad xifdideen tajwiid baad ku xifdideen laakiin waa inaad ku dhegtaan uusan idinka baxsan waxaad xifdideen horta inaad ilaashataan isla markaana inaad fahamtaan haddaad alfaadii xifdideen iyo tajwiidkii macnihii ku dara oo waxa aad baranaysaan micnihiisa inaad fahamtaan oo ku dadaburtaan ayaa la rabaa si aad markaa berri ugu dhaqantaan illa waxaadan fahmayn kuma dhaqmi karays tafsiirkiisa inaad qur-aanka barataan ku dadaala da'yaray hadduu qur-aanka ilahay idiin fududeeyey barashadiisa waxaanan ilaa weyn iyadana wilaayatu bay alislaamiya oo ilaahay ku sharfay inay marti geliso kulankan khayr ka badan ee qur-aanka ilaahay lagu tartamayo waxaan leeyahay hawshii aad u qabateen iyo sa usu dhowayseen ragge raggii qamaar soo diyaariyay arrintan iyo ardaydii tartamaysay iyo dhammaan martidaba iyo nuqabada iyo ragga ka soo qaybgaloo dhan sidaad u soo dhowayseen iyo saa u marti qaadeen iyo sidaad maaragtay gacmo furan ugu soo dhowayseen ilaahaya idinkana ha idinku daro miisaanka xasanaadkiina ilahay idinku daro hada wasala allah cala nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxaabihi ajmaciin weli waxaan dhexda uga jirnaa xafladdii gabagabada tartanka qur-aanka ee taajul quraa ee wilaayaadka islaamiga ah markanna waxaa idinku soo maqan kelimadda nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qiib galno maanta ee musaabaqada oo qur-aanka kariimka ah lagu tartamaayo oo ramadaaniga ah oo lagu qabanayo walaayada baaya alislaamiya maqarkeeda buulufullaay aad baan ugu faraxsanahay dareenkayga lama koobi karo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah waa kalaamkiisa ugu qiimada badnaa oo la maamuusayo oo xaflad loo qabtay oo lagu tartamaayo marka mansilada qur-aanka haddii laga sheekeeyo wax la soo koobi kara ma aha ama makaaniyadda uu leeyahay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam xadiid soo wariyey cabdulaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama alqur'aanu shaaficun mushafacun wamaaxilu musadaqun man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna waman jacalahu khalfahu qaadahu ila annaar qur-aanku waa ergeeye ama mid shaafic ah oo shafeeca oo loo shafeecayo ama ergidiisa la ogolaanayo waa qareen oo musadaq ah wixii uu sheego oo ku andacoodana loo rumaynayo man jacalahu ninkii yeela amaamahu hortiisa oo qur-aanka daba kaca oo qur-aanka daba istaaga oo hortiisa yeela qaadahu ila aljanna wuxuu geynayaa qur-aanka ila aljanna jannaduu geynayaa waman jacalahu ninkii yeela khalfahu gadaalkiisa oo qur-aanka gadaal iska maryo oo adduunyada daba qabsado qaadahu ila naari naar buu geynayaa sidaasuu leeyahy xadiidkana waa saxiix waxaan la hadlayaa dhammaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka meel kastoo ay joogaan iyo ummadda ay hoos ay maamulaan oo ay horkacayaan waxaan leeyahay qur-aankaas ilaahay waxa ugu horreeyo aan magsata ka dhigano ama aan ihtimaamka siino ha noqdo meel walbo walaayaadka ay ka joogaan qur-aankaas baritaankiisa oo dadka la baraayo iyo annaga oo aan baranayno iyo ku dhaqankiisa tadbiiqiintiisa inaan juhdi ku bixino arrintaas awal waa dardaarmayaa insha allahu tacaala tan kale adduunka waa isu soo baxaystay waxaa la isu soo baxaystay kitaabkaas oo nuurka badanna in nalaga damiyo sidii aan u difaacan lahayn inaan isu garabsanno oo mujaahidiinta aan garab iyo gacal u noqonno in lagu dadaalo insha allahu tacaala isimil ogsantiina caalamulkufaar oo asbaxasbaxaysidii cadaan iyo midow asbaxaysidii cishiriin sana iyo cagacagayahay ini al-shabaab yaa la odhaytamahaya aalid walbo casrihaytina ini maanaa iska deeg inini baabi'iyaan unuuna ilaahay uskusiinyadiis iyo camalka wanaagsan sababtiyo r b g iyo akayfoodhi sida ilaahayni cizeey ma aha allahu akbar marka afarta isqabsanno insha allahu tacaala awomelahayan walaay oo islaamnimadeen adkaysanooy carab iyo meelarahayan afrikaan ceeb waaba ka fadhiyaana ceebtio alla mahna geysiyo islaamnimada iyo meelahay aayado qur-aanka ilaahay una oo uskungnaa islaamnimadeen dafacnooy intaasaa ka gebagabaaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mas-uuliyiintii munaasabadaasi ka qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh xamsa abujacfar waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور waxaan rabaa qodobo yaryar inaan ka dhawaajiyo haddii ilaaha yidhaahdo subxaanahu wa tacaala qodobka uga horreeya ee culimmada iyo waxgaradka dhammaantoodaba ay ka hadleenoo qur-aanka kariimkii iyo fadligiisa wax la soo koobi kara maaha ahlulqur'aankana fadli ayay leeyihiin sida boorka nooga taallo hum ahlullaahi wa khaasatuh fadligaa waxay ku yaasheen qur'aanka ay yaqaanaan aynu ku dhaqmeen qur'aankana fadli gaara ayuu leeyahay akhriisantiisana ajar iyo abaalmarin aan la soo koobi karin ayay leedahay waxaan dardaarmayaa marka dadka muslimiinta ah si guud wax la barto waxaa ugu qiimo badan qur-aanka kariimka ah asagaan ugu qiimo badan wax lagu dhaqmo lagu camalfalo asagaa ugu qiimo badan wax loo xugun tago la isku xukumo asagaana ku fulan aadamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray waxaan rabaa marka in laga faa'iidaysto barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo difaaciddiisa intaba maxkamadaha asaga ayaa noo yaallo wixii la dilaaya asagaa lagu dilaayo wixii asaga dilay umbaa la dilaa oo xukumay dadka la noolaynayo waa wixii asaga uu nooleeyey amniga asaga ayaa hagoo looga dambeeya iyo maamulka qaybihiisa kala duwan intaba marka qur'aankaasi waxaa la inaga rabaa inaan dar yeelno aan baranno ku camalfalno difaaciisa iyo cadowga in laga dhaciyna aan u istaagno waxaan leeyahay marka baritaanka baridda micnihiisa iyo xifdigiisa intaba iyo ku dhaqankiisa qur-aanka kariimka ah aan kor u qaadno ikhwaani fillaah jasaakum allahu khayra runtii musaabaqadaani anaga ka walaaye ahaan waxay noo tahay farxad gaar ah ayay noo leedahay waa dareemaysaan culays inay leedahay haddana dhinac kale aad iyo aad ayay nooga tahay farxad in ardo ku tartamayso qur-aanka kariimka ah inaan marto gelino iyo dad lajnadii taxkiimkeedii iyo raggeedii inaan marto gelino ilaahayna waa ugu maxad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa ka rajaynaynaa inaysan halkaa ku dhammaaninoo ay noo sii istimraarto insha allahu tacaala musaabaqo xeerkeedii tan uu ka sarreeyo oo qur-aanka culumtiisa xifdigiisa maahane culumtiisa kalena lagu daraayana ilaahay inuuna gaarsiiyo insha allahu tacaala xifdiga keligiis ma aha jawaanibta u baahan musaabaqaad in lagu sameeyo micnihiisaaba ugu muhiimsanba ilaan qur-aanka waxaa weeye akhriisii xifdi keligii looma soo dejinin waxaa weeye in micnihiisa la barto laguna camalfalo ayaa ka mid ah marka musaabaqaad xambaarsan macnaha qur-aanka in ilaahay subxaana wa tacaala uu noo fududeeyo isaga ayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala musaabaqadeennii soo socotay iyo xafladdii galabta loo fadhiyey haddii ilaahay yidhaahdo halkaas ayay nooga dhammaatay insha allahu tacaala guddiga iyo maamulka waxaan ka sugaynaa kashfiga darajaadkii iyo ardada say kaalmaha u kala galeen ayaga ayaan ka sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo
ugu dambayn waxaa munaasabadda looga dhawaaqay natiijada kama dambaysta ah ee tartankaasi iyo kaalimihii ay kala galeen ardaydii ka soo qayb gashay waxaan ku soo dhowaannay guntii iyo gebagabadii xafladdeennii noo soo bilaabatay maanta salaadii duhur kadib ee gunaanadka u ahayd musaabaqa taaj alquraa alramadaaniya bayna madaaris altaxfiid fi alwilaayaat alislaamiya mustawaha tobanka juz waxaa ku tartantay koob iyo toban arday waxaa laga abaalmarinayaa saddexda kaalin ee ugu horraysa ama saddexda markas markaska saddexaad ama kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay ardayga lagu magacaabo cabdulaahi cabdisalaan maxamed wuxuu ka socdaa wilaayatu gado alislaamiya ayuu ka socdaa wuxuu ku guulaystay hadiyad aad u qiimo badan oo halkan ku xaraysan oo uu ka mid yahay musxafka qur'aanka kariimka ah iyo hadiyad kaloo qaali ah oo loo qariyey oo aan laga sheegayn sidoo kale wuxuu ku guulaystay lacag saddex boqol oo dollar ah ayuu abaalmarin u helay ardayga xiga ee kaalinta labaad ka galay tobanka juz waxaa lagu magacaabaa cabdisamed maxamed sheekh cabdi wuxuu ka socdaa wilaayatu bakool alislaamiya cabdisamed wuxuu helay abaalmarin qaali ah oo ugu qaalisan yahay musxafka qur'aanka kariimka ah sidaad arkaysaan iyo hadiyad isagana loo qariyey sidoo kale lacag afar boqol oo dollar ah ayuu abaalmarin u helay ardayga galay kaalinta koobaad ee tobanka juz waxaa lagu magacaabaa mukhtaar maxamed nuurow mukhtaar wuxuu ka socdaa wilaayatu baay alislaamiya wuxuu abaalmarin u helay musxafka qur-aanka kariimkaa hadiyad ay u qaalisan tahay iyo mid kale oo qarsoon iyo lacag shan boqol oo dollar ah waa yahay haddii aan sheegay darajooyinka ay keeneen mukhtaar oo kaalinta koowaad galay wuxuu keenay sagaashan iyo sideed dhibic lixdan iyo saddex cabdisamed maxamed sheekh cabdi oo galay kaalinta labaad wuxuu keenay sagaashan iyo sideed dhibic saddex cabdulaahi cabdisalaam maxamed oo galay kaalinta saddexaad wuxuu keenay sagaashan iyo sideed ayuu keenay waxaan markaan u gudbaynaa shan iyo tobanka juz iyo kaalimaha sida loo kala galay waxaan u yeeraynaa insha allahu tacaala markaska saddexaad ama kaalinta saddexaad ardayga galay waxaa lagu magacaabaa ardayga xuseen macalim isxaaq wuxuu ku guulaystay hadiyad ay u qaalisan tahay kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad qaali ah oo xuseen isaga keligiis u arki doono insha allahu tacaala iyo sidoo kale shan boqol oo doolar ayuu ku guulaystay xuseen macalim isxaaq wuxuu ka socdaa wilaayatu baay alislaamiya kaalinka labaad ama markaska labaad ee shan iyo tobanka juz waxaa ku guulaystay ardayga lagu magacaabo cabdiraxmaan mawliid xasan cabdiraxmaan wuxuu helay hadiyad qaali ah oo ay ugu qaalisan tahay musxafka qur-aanka kariimka hadiyad ugu qaalisan yahay iyo hadiyad kaloo loo qariyey waa yahay cabdiraxmaan wuxuu kaloo helay lix boqol oo doolar ayuu helay cabdiraxmaan waxa uu ka socdaa wilaayatu jubba alwustaa alislaamiya waa ardayga kaalinta koowaad ka galay shan iyo tobanka juz waxaa lagu magacaabaa ardayga fu'aad nuur cali hadiyad ay ugu qaalisan tahay musxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad kaloo loo qariyey oo khaas ah iyo lacag siddeed boqol oo doolar ah ayuu ku guulaystay fu'aad nuur cali wuxuu ka socdaa wilaayatu gado alislaamiya intaa waxaa noogu eg shan iyo tobanka juz waxaan wada sugnaaba waa kaalimihii ugu hee xamaasadda badnaa soddonka juz ee qur'aanka kariimka ah yaa kaalinta koowaad galay yaa kaalinta labaad galay yaase kaalinta saddexaad galay insha allahu tacaala ardayga galay kaalinta saddexaad ee soddonka juz waa ardayga lagu magacaabo yuunis macalin cabdulaahi cabdiraxmaan yuunis wuxuu abaalmarin u helay hadiyad ay ugu horrayso musxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad kaloo qarsoon oo qaali ah iyo lacag toddoba boqol oo dollar ah wuxuu ka socdaa wilaayada bakool alislaamiya ardayga galay kaalinta labaad waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan maxamed cali wuxuu ku guulaystay abaalmarin ay u qaalisan tahay musxafka qur-aanka kariimka ah hadiyad qarsoon oo khaas ah iyo lacag sagaal boqol oo dollar ah cabdiraxmaan maxamed cali wuxuu ka socdaa wilaayatu jubba alwustaa alislaamiya wilaayatu jubba alwustaa alislaamiya ayuu ka socdaa waxaan soo gaarnay kaalintii ugu dambaysay ee ahayd kaalintii ugu sarraysay ardayga galay waa u yeeri doonnaa insha allahu tacaala waxaan rabaa si aad iyo aad inaa usoo wada dhawaysaan ninkaa insha allahu tacaala maadaama inteennan halkaan joogto oo dhan uu naga guulaystay oo kaalintii kood uu naga galay waa yahay waxaa lagu magacaabaa ardaygaas ilaahay subxana wa tacala ha barakeeyo ahlulqur'aankan ilaahay subxana wa tacaala ha ku daro waalidkiisana ilaahay subxaana wa tacaala maalinka qiyaamaha taaj madaxa u saara ardaygaa waxaa la yidhahdaa cumar aadam xuseen cumar wuxuu helay hadiyad ay ugu qiimo badan tahay kitaabka qur-aanka kariimka ah hadiyad kaloo qarsoon iyo lacag kun iyo laba boqol oo dollar ah cumar aadam xuseen wuxuu ka socdaa wilaayatu baay alislaamiya allahu akbar waxaan insha allahu tacaala iyadana ku dhawaaqi doonnaa oo aan sheegi doonnaa wilaayaadka tartamay ee musaabaqadan isugu yimid ee koob iyo tobanka wilaayo ahaa wilaayada gashay kaalinta koobaad in la sheego kaalinta koobaad waxaa galay wilaayatu baay alislaamiya marka la celceliyey kaalimaha iyadaa kaalinta koowaad gashay kaalinta labaad waxaa isla galay wilaayatu bakool wilaayatu jubba alwusطa iyo wilaayatu gado natiijadu waa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kaalin saddexaad ma jirto markii la joogo min min xayثu mustawa alwilaayaat ama min xayثu mustawa الطalaba iyadana sida loo kala qaatay waa arkayseen intaa waxaa noogu eg musaabaqadeennii تاج القرآن الرمضانية
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiin soo tarjumnay waana xalqadii labiyo tobnaad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في جمع الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام زاد الدعاء وفي الرجاء سفينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حديثنا ال- في هذه في هذا اللقاء سوف نتك سوف نتكلم ان شاء الله تعالى عن الحرص على قضاء الاعمال kulankeenna maanta haddii alla idmo waxaan kaga hadli doonnaa ku dadaalidda acmaasha kuwooda fadliga leh allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi فاستبقوا الخيرات ها، والسابقون السابقون culimmada qaarkood waxa ay sheegaan in kuwa ku hormara acmaasha kuwooda ugu fadliga badan adduunka ee iyaguna jannada ku hormari doonaan qiyaamaha acmaasha fadliga leh waxaa ka mid ah salaadda habeenkii qiyaamuleylka soonka sunnada ah akhrinta qur-aanka aadaanka iyo sadaqada waxaana jira fadli badan oo ku sugan acmaashan sidaa darteed waxaan idinkula dardaarmayaa in qof kasta oo idinka mid ah uu yeesho qayb uu acmaashani ka sameeyo isagoo samaynaya akhris joogto ah tusaale ahaan isagoo bishiiba hal mar akhrinaya kitaab ka hadlaya arrintaasi ha noqoto hal saac amba laba saacadood oo akhris ah mid ka mid ah kutubta ugu fiican ee arrintaasi laga akhriyana waxaa ka mid ah rayaadu saalixiin iyo kutubo kale oo ka hadlaya fadliga ducooyinka fadliga dikriga iyo akhlaaqda wanaagsan tusaale ahaan nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu nagu goobaabiyey fadliga aadaanka أطول الناس أعناقا يوم القيامة من هم المؤذنون في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر للمؤذن على مد إيش على مد على آه، صوته marka aad arrintan oo kale aad akhrido isku day inaad ku dhaqanto tusaale ahaan toddobaadkii hal mar amba bishiiba hal mar isku day inaad aadaanto si aad qayb uga hesho ajarka haddii aad safar ku jirto amba aad u baxdo dalxiis oo aad waddada ku dukato adiga oo keliga ah amba jamaaco aad la dukato xitaa haddii aad qoyskaaga la joogto isku day inaad adigu aadaanto sidaa ayaad ku haleelaysaa fadliga camalkan dabadeedna waxaad isku daydaa inaad noloshaada ku dhaqanto xitaa haddii ay noqoto hal mar oo keliya sidoo kale isku day inaad ka faa'iidaysato fadliga kale ee acmaashan tusaale ahaan fadliga raacidda janaasada nebigu sala allahu calayhi wasallam waxa uu sheegay in qofkii raaco janaaso ilaa laga dukado uu helayo hal qiiraad haddii uu raacana ilaa laga aaso uu helayo laba qiiraad qiiraad kastana waa ajir u dhigma buur weyn oo la mid ah buurta uxud sidaa darteed isku day inaad ka qayb qaadato camalladan si aad u hesho ajar iyo xasanaad badan acmaasha fadliga badan mid ka mid ah dariiqyada lagu helo waa inaad akhriso kutubta ka hadlaya sidaan hore idinkugu sheegay qofku ha yeesho akhris joogto ah ha noqdo toddobaadle ama bille uu ku akhrinayo acmaasha kuwooda ugu fadliga badan ujeeddaduna ma ahan keliya inuu akhriyo balse waa in qalbigu uu jeclaado samaynta acmaashan wanaagsan uuna ku dadaalo fulintiisa sidoo kale waa inaad ka dhigtaa qayb ka mid ah jadwalkaaga maalinlaha ah iyo qorshayaashaada waa inaad isku daydaa inaad hesho qayb iyo nasiib camal kasta oo ka mid ah acmaasha kuwooda ugu fadliga badan ee uu nebigu inoo sheegay tusaale ahaan waxaa jira arrimo badan oo ay dadku ka caajisaan sida in masjidka la aado wakhti hore nebiga wuxuu yidhi tegidda wakhti hore waxay ka dhigan tahay in qofka masjidku uu tago ka hor aadaanka xitaa haddii ay noqoto shan daqiiqa ka hor shaki kuma jiro in qofka masjidka taga ka hor aadaanka uu ka fadli badan yahay kan taga aadaanka kadib sidaa darteed aan ku dadaalno in aan wakhti hore gaarno safka hore dad badan ayaa ku dadaala safka hore waana laga yaabaa inaad aragto qof si joogto ah ugu dadaalaya safka hore ilaa ay u muuqato inuusan ku dukan karin meel kale oo aan safka hore ahayn tanina waa mid ka mid ah acmaasha kuwooda ugu fadliga badan sidaa darteed ku dadaal safka hore ku dadaal inaad masjidka aaddo wakhti hore ku dadaal inaad dadka kala caawiso ku dadaal daryeelka iyo kafaalaqaadka agoonta dhammaan arrimahan waa acmaal aad u fadli badan waxaan ku siiyey tala ah in aad samayso akhris bilo ah xitaa haddii ay noqoto hal saac ama laba saacadood si aad u akhriso fadliga acmaasha wanaagsan waxaa laga yaabaa in allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa dartiis nagu waafajiyo inaan ku dhaqanno camaladan oo dhan isla markaana aan helno fadliga weyn iyo ajarka badan ee allah agtiisa yaala
أن يعني نطبق كل هذه الأعمال ونحصل على الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكوان
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurta geliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak